asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh saakic ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin waxa ay weerar kula jirmaadeen ciidamada dowladda federaalka ee fadhiyey deegaanka siwiid ee duleedka degmada afgooye deegaankaas oo toddoba kilomitr oo keliya u jira laba xero oo halka ku yiilay cagta ayaa la mariyey haddaba waxaa iminka inala jooga waaliga walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose sheekh cabdisamad awa cabdiraxmaan sheekh cabdisamad marka hore kusoo dhawo idaacadda islamiga alfurqaan bismi illahi raxmaan raxiim jazaak allah khayr waa ku dhawahay idaacadda alfurqaan bal waxaad war naga siisaa weerarka saa ka dhacay sawiid xogta aad ka hayso intay ila agta bismi illahi raxmaan raxiim alxamdu lilah rabi alcaalamiin asalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam yaquul allahu jala fi culaah wakadalika akhdu rabbika ida akhada alqura wahiya daalima ina akhdahu aliimun shadiid wa qaala ayda faqadica daabiru lqowmi aladiina dalamuu walxamdu lilahi rabi alcaalamiin jazaaka allahu khayran walaalow saaki oo labaatanka bisha ramadaan ah wuxuu weerar ka dhacay deegaanka loo yaqaano sabiid meeshaasi cadowga ilaahay subxana wa tacala waxay ku lahaayeen laba xero ee ku deganaayeen ilahay subxana wa tacala aan ku mahadsan walaalaha mujaahidiinta wuxuu gacanta usoo geliyey labadii xero iyo wixii yaallaba
wixii yaalay maxaad ula jeedaa wax alaale wixii hub yaalay iyo ciidankii meesha deganaaba intaba ilahay subxana wa tacala noo fududey inaan gacanta ku dhigno
khasaaraha ilaa imanka inta aad ogtahay
kolley waa hordhac dagaalkana dee hadduu soo gabagaboomay hadda sidaan maqleen kolley dee meesha dhimasho iyo dhaawac inta way jirtaa laakiin waxyaalaha hadda la xusi karo oo mugtahay cadowga ilahi subana wataala uu gaaray waxaa ka mid ah oo meesha uga baktiyey saraakiila ka mid ah waxyaalaha meesha uga baktiyey waxaana laga xusi karaa tali abaanduulihii degmada awdheegle gaar ahaan ciidanka loo yaqaano afar iyo tobanka octoobar ay looyaqaa u yaqaanaan abandulooda ayaa meesha ku baktiyey ilahi subana wataala ku mahadsan jarirhan loo yaqaana magaciis kulle jarir ay unaanaysan cadowgaas ayaa meesha ku baktiyey ilahi subana wataala ku mahadsan maanta ka argoosta waxaan maqlay in gaari uu saarnaa miina ay la kacday ama qarax uu la kacay oo asigii ciidanka saaraa iyo gaarigiba meesha ay ku basbeeleen jazaak allah khayr asaga meesa ma usan joogin laakiin gurmad ahaan meesha kusoo aaday inuu ciidankaas meesha lagu galay usoo gurmaday usoo aaday laakiin ilahi subana watacaala waxaweyaan waafajiyey walaalaha dhexda ayay qorshe waxay ugu sii diyaariyeen isagii ciidankii saarnaaba gaarigaasi waxaa meeshay ku basbeeleen ay ku halaagsameen ilahi subana wataala ku mahadsan
weerarka waxaa qaaday ciidamada xarakada shabaab almujaahidiin gaar ahaana qeybta milatariga adiguna maamulkii ayaad madax ka tahay oo marka sidee baad u arkaysaan tilabadaas ciidamadu saaka ay qaadeen jazaak allah khayran kulley dee mujaahidiinta si guud waa dee isku wada mid hal faraan nahay haddee nin kasta meeluu ka aadan yahay ilahi subana watacaalana waxa weyaan ku mahadsan maanta waxaweyaan cadowgaas ka argoostay haddee waana soo dhaweynayna xaqiiqatan dadka muslimiinta ee deegaankaas lagu dhibaateynayna maanta waxaweyaan inay bashaaraystaan mugtay nimcadaas ilahi subana wataala maanta u dhexlisiiyey cadowgii waxaweyaan dhibaateyn jiray ilahi subana wataala ka dulqaaday sidii shalayba macnaha ama maalmo ka horba uga dulqaaday meesha la yirahda degmada awdheegle ee u xorowday ayaa tanna insha allah taala u xorowdi doonaan saan rajeynayno haddee dadka waxaa leena bishaaraysta walaalaha cirdigiina iyo mugta sharafkiina difaacayana garab siiya waxaa leenahay intaasaa leenahay walaalaha jazakum allahu khayran walaalaha soo diyaariya qorshahani har iyo habeen iyadoo bil ramadaan ay tahay cibaadana ay ku jiraan soo diyaariyey hawshaana ilahi subana wataala miisanka xasanaad kulaha saaro haddee raggii walaalihii ay shahiideen ilahi subana wataala shahaadadooda ka aqbalo raggii dhaawacmana ilahi subana wataala waxaweyaan dhaawacood ha bogsiyo jazaaka allahu khayran dhibaatooyin baa lagu hayaad xustay bulshada deegaanka maxaa kamid a dhibaatooyinkaas intaad og tahay walaal lama koobi karo dhibaatooyinka gobolka shabeelle hoose cadowga ay u geysteen dee wax la xisaabi kara ma aha kolley dee waryaalna waa tihiin idaacadana dee kulley dadka waa ka waa dhegeysanayeen dhibaatada wax lasoo koobi kara ma aha haddee kufsi ahaan lahayd dadka mugtahay amnigooda la khalkhal geliyey oo mugtahay noloshoodii ciriiri la geliyey oo beerahooda si xorriya ah mugtahay ugu shaqaysan waayaan ayaa ka mid ah waxaa ka mid ah dil bareer ah oo mugtahay dadka waxawayaan la beegsanaya shacabka ayaa ka mid ah bermegeyadii gaar ahaan dumarka iyo carruurta la beegsanaya ka mid ah oo diyaarada waxawayaan lagu garaacayo madaafiica loo meeldayin oo mugtahay lasoo tuuraayo oo xerooyinka afrikaanka laga soo tuuraayo dadka muslimiinta oo beerahado mugtahay iska qodanaya ku habsanaya ka mid ah waxaa ka mid ah kufsi oo dumarka muslimaadka loola kacaya ka mid ah waxaa xusid mudan weli maalmo dhow oo hadda mugtahay maalmo dhow hadda sabiidan hadda la weeraraayo waxaa dhacday dad muslimiin oo meel iskaga caweynaya in xabada lagu firdhiyo meesha dadka waxaweyan ay ku dhaawacmeen ka mid ah waxyaalaha hadda la xusi karo marka dhibaatada dadka muslimiinta loo geysanaya wax la koobi kara maaha way fara badan yihiin cadowgaasna maanta ilahi ilahi subana watacala waxaweyaan ka argoostay dadkana waxaa leenahay aan u midowna cadowgaas aan iskaga dhicin lahayn oo mugtahay aan iska dadna aan u nexeynin qaraabi ehelna midna aan lahayn dadkaa aan iska dhicinno oo carrituurka waa cadowga intaasaan dhihi lahayn dadka muslimiintan u dheegle ku dhawaad toddobaad mar laga joogo ayaa dagaal ka dhacay oo iyadoona shabeella hoose ka tirsan askar badan waa tii lagu leeyay dowladda federaal ka tirsan kuwa lagu dhaawacay hubkii laga furtayna lasoo bandhigay weliba hub fara badan iminka ayaa gacanta ku haya aw dheegle ilaahi subana watacaala ku mahadsan waa xor maanta wilaayada waxaweyan gacanta si buuxda ugu hayso dadka waxa weyaan si amni ay waxaweyaan deegaanadooda ugu soo laabteen wax culeysoo hadda maanta ka taagan ma laha si guud ahaan hadee awdheegle mugta meel ka shishay hadda laisku hayaa sabiid dee mugta afgooya hadda waxay u jirtaa dhowr kilomitr u jirtaa xamarna waxay u jirtaa soddon kilomitr wax ka yare ama afartan kilomitr wax yar ka yare u jirtaa ee u jirtaa magaalada caasimada ee muqdisho marka awdheegle marka waa xor maanta holeeyada gacanta ku hayso si buuxdan gacanta u haysaa dee shan iyo tobankii bisheena gacanta soo gashay ilaa haddana walaalaha mujaahidiinta joogo jazaak allahu khayr laakiin dowladda federaalka waxay sheegtay in ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ay iska difaacday oo magaalada iyadoo ay haysato warkaas ayaan ugu dambeeyey meel ay ku tiri waa nagala wareegay ay dib ugu tirina ma ma jirto kulley wixii run ah saaxada qofka jooga muta caddeyn karo iyo wax meesha joogo dadka muslimiinta dhan aa wada caddeyn karo meeshaas waxa weyaan si buuxda annaga gacanta weynaa waxa weeyaan cadow muta waa jabay meel hadda lagu sheegana lama laha way soo aruus meelahaas xataa wax soo aruursanaya xataa maana maqal marka si guud anaga gacanta ugu hayno haddii ninkii xaqiiqada rabana saaxada meesha joogto wuu tegi karaa maxay ka dheefaysaa marka meel aysan iyadu haysan oo lagala wareegay oo ciidamada lagu laayay anaa haysta inay tiraahdo waa brobagandada dee maalmahan mugta ay wadeen oo ay ka mid tahay oo mugta dadka muslimiinta ay ku dagaan ay ka mid tahay inay sheegtaan mugta meelahan aysan joogin ay sheegtaan ay ka mid tahay marka waa brobagandooyinkoodi ay isticmaali jireen un wax kalo hadda oo kulli aan umalayn kara ma laha ragga ciidamada xarakada shabaab mujaahidiin ka tirsan ee waayadan weerarada waday ee maaragtay deegaano shabeellaha hoose ka tirsan iyo kuwo shabeellaha dhexe ka tirsan intaba ee la wareegay maxaad leedahay jazaak allahu khayran walaalaha kulley mujaahidiinta ah ee ilaahi subxana wa tacaala maanta waxa weyaan uu ku cizeeyey diintiisa inay difaacaan tadbiiqa shareecada inay difaacaan kalimatu laa ilaaha ila allahu inay kor noqoto u dagaalamayo dhiigooda u daadinayo koonka dhanna muqta inay ka shaqaysan u sacyinayo ilahi subxana wa tacaala miisaanka xasanaadka allah u saaro ajarna allah ka siiyo kooda shahiiday waxaa leenahay ilahi subxana wa tacala shahaadada ka aqbalo naxsibuhum shuhadaa wallahu xasiibuhum kooda dhaawacmana ilahi subana watacaala ha bogsiiyo ayaan leenahay haddee walaalahaas maanta mugtahay dadka u maqan bacdallaahi waa mugtahay dadka muslimiinta ee maanta gobolka soomaaliya degan dadka u maqan ee maanta ay sugaayaan cirdigooda iyo sharafkooda inay difaacaan waa idinka marka ku talagala waxaa wax ka weynaa idin sugaysa insha allahu tacaala cadowgaasna waxa weyan ha ka daalin inaa ceersanaysaan dadka muslimiintana dhibaatada ay ku hayaan ka dulqaada ilahi subana watacalana ha idin sharfo waxa weyan ilahi ha idin cizeeyo insha allahu tacala intaasna waxaa ku bishaaraysta insha allah taala dhinaca kale ee ciidamada idinka soo horjeeda ee aada la dagaalamaysaan ee dowladda federaalka ah iyo kuwa lamidka ah maxaad leedahay ayaga maxaad ku oranaysaa ma waa idin dilaynaa oo keliya ad leedahay mise war kalead u haysaa nimankan soomaaliyeed ee murtadiinta ah ilahay diintiisa ka baxay ee carituurka u ah cadowga ilahi subana watacaala ee u dagaalamaayo mabda' gaalo mugta inay xaqiijiyaan rabno waxaa leenahay waxaan u baaqaynaa ilaahi subana watacala usoo laabta u toobadkeena alle diintiina waxayn usoo laabta war cadowgaas oo mugta aad hor ordaysaan iyo mugtahay nin mashruuc gaar ay wato oo mugta kursigiisa mugtahay u ordaayo waxa weyaan waxa weyaan garabkiisa waxa weyaan ha taagnaanina ha ku baabi'ina xaqiiqatan waxa xusid mudan xerooyinka ay ku sugan yihiin ay degan yihiin ayaa mugta tusaale badan idinkugu filan waxay meesha ay degan yihiin iyo baaba-a iyo sidai ay yihiin iyo nolosha ay ku nool yihiin iyo cadaabka ay ku jiraan kan cadaabka tan adduunyada maanta a ku jirtaan waxaa idinkaga daran midka aakhiro idinka sugaayo waxaa leenahay soo laabta diintiina usoo laabta mujaahidiintani waxay diyaar u yihiin inay idin soo dhaweeyaan oo qofkii mugtahay qorigiisa lasoo goosto ama mugtahay ka badanba keensado in loo lacageeyo oo mugtahay ammaankiisa waxaweyaan la sugo loo lacageeyo dadkan insha alla taala intaasaan ugu baaqi odayaashan sidoo kaleeto insha allah inayn mugtahay dadkaasi mugtahay soomaaliyeed ee mugtahay murtadiinta ah ee la khalday ee diintooda mugtahay laga fasaadiyey iyagana waxaa leenahay waxaa weyaan dadkooda ha loo gacan haadiyo ha loo yeero diinta ilahi subana taala ha usoo laabtaan intaasaan dhihi lahayn
aad baad umahadsantahay kaasi waa waaliga walaayada islaamiga shabeellaha hoose sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan wuxuu u warramayay idaacadda islaamiga alfurqaan